waa bismillahi raxmaan raxiim waxaa xalay dhacay meeshaas hadda bale khabar waa meel udhexaysa kalgaro iyo waxa udhexaysa iyo sugure saldhiga cusub oo ciidanka b b f ay ka samaysteen adigu laba weyn saddex usbuuc meel ku dhawaad baa ciidankaasu meeshaa saldhigay u ahayd kadibna waa meesha marinka u ah oo labadaa meelood isku xirta oo aysan marna laga maarmin mar walbana ay maaragtay dhibaato ku hayeen sidaas bay maaragtay weerarka ugu soo qaadeen saldhiga wasaqda xaagun bay soo weerareen ciidanku runtii waa iska caabiyey meeshaasna dee khasaaraha kollay nafeed wuu yar yahay way makaneen oo meeshii waxa weeye dhibaato badan bay ka geysteen laakiin ciidanku wuu iska caabiyey dhibashaduna maaragtay waa ilaa saddex qof weeye dhinacaye kolley dhaawacna wuu iska jijiraa aan badnayn oo ilaa toban iyo maarata wax ka dhiman yihiina oo dhaawac halista uu maarata laba nin manaasu yahay laakiin inta kale dhaawac khafiifa uu yahay iyaga dhankooda wax khasaar ah walaaga waxaaanu hadda ma sheegi karo wixii hadda ka dhintay oo dib baa laga soo sheegayaa laakiin kolley waad maqlayseen oo qiimada baa loo geystay galabnimada galabta ah haddii ilaahay yidhaahdo waxaa laga yaabaa inaad xogtooda heli doontaan dhimasha way jirtaa dhaawaxa gudaana ku jira waa meel sidee ah balle khadar ee deegaanka ciidamada ay ku sugnaayeen haddaad sawir naga siiso waa meel buuraleyda buuraleyda weeye ka tirsan burahaas isku xiran ee waxay ka sokaysaa galgalo waa balli meel ah oo tog toga la maro weeye waa meesha road maartay main roadka oo loo maro galgalo iyo suxirta iyo iyo waddada laamiga ah waa meel aan marna laga maarmi karin maritaankeeda waa marin muhiim ah weeye sidaas daraaddeed baa waxaa laga dhigay marin ciidanku inuu saldhig ku yeesho haddana ciidanka b m b f baa saldhigooda jooga magarata waayahay marka meeshaan maadaama ay tahay meel muhiim ah in laga ilaaliyo shabaabna ay muhiim u tahay maxaa idinka qorshaysan si aysan arrintaani mar kale u dhicin dabcan dee ciidan baa horeyna ka degan gadaalna ciidan baa ka degan ciidankana maaragtay si xoogan baa loo xoojin doonaa hadii ala yidhaahdo dhacdadaas way dhacdaa waxaanse rajaynaynaa in wax badan oo cashara laga qaadan doono laakiin ciidamada iyadu marna maaragtay u liici mahayaan dib loo geystay oo haba yaraatee inay maaragtay iyadu buraadkii lihida ay ka gaaraan oo ah in meeshaas laga saaro ciidankaas mana ka saarayno mana maaragtay uga baqimayno meeshaas iyaga daraadood waxaan ku dhiiranaynaa dibkaas ay geysteen iyaga dib ugu dhici doono insha allah meelaha ay sidaan oo kale uga soo degayaan ee ay kasoo dhumaalaysanayaan inaad saldhigyo dhigtaan oo fariisimaha ka samaysaan way idiin qorshaysantaha dabcan ayaabahan o dhan way way wadeen arrimaha kan oo meeshaan waxa weeye meelaha ay minooyin geliyaan bay ahayd habeen sadeese laba habeen dhicnin habeen dhaaf waa u imaan jireen kadibna waa lagula dirari jiray wayna ka carari jireen sababta ku kalibaysa inay xoog kusoo weeraraan oo saldhigaada ay buushaanna waxa weeye muhiimada uu leeyahay weye maqaran